الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا waxaynu ugu dambeeyey ikhwaani qaybtii sheekhuu kaga hadlayay xawdka rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo xawdkaasi sifada uu leeyahay oo uu sheegay marka axaadiidta ku soo aroortay xawdka rasuulka sala allahu calayhi wasalam waa axaadiidun mutawaatira xadiid aada u badan oo mutawaatira oo bukhaari iyo muslim iyo kutubta kale ee sunnadaba ku taalla ayaa ku soo aroortay sidaa awgeed baa beydka ama labada beyd ee ahlulcilmiga qaar ay ku jamciyeen xaadiidta mutawaatirka ah xawdkuna wuu ku jiraa mimaa tawaatara xadiidu man kadab waman banaa lilaahi beyta waxtasib waru'yatun shafaacatun walxawdu wamasxu khufayni wahadi bacdu waxaana jira markaa dadka qaar oo xawdka rasuulka sala allahu calayhi wasalam diiday qaala wuxuu ihi wasiraatu mansuubun calaa matni jahannam wasiraatu jidka siraad mansuubun midoo la dhigay weeye calaa matni jahannama naarta jahannama dusheeda wa huwa isagu aljisru waa biriishka aladii kaasoo bayna aljannati wannaari jannada iyo naarta u dhaxeeya yamuru nnaasu dadku way marayaan calayhi ay cala siraati siraadka korkiisa ah calaa qadri acmaalihim qadarka acmaashooda ayay ku marayaan acmaladoodu intay leegaayeen iyo sidii ay ahaayeen bay ku marayaan waxaanay markaa xagga maritaanka ugu kala fududaanayaan oo ay ugu kala dheeraynayaan sidii camaladoodu u kala wanaagsanaayeen isla markaana ay u kala badnaayeen siraadku markaa ikhwaani asal ahaan waxaa la ydhaahdaa tariiqul waasic waddada ballaadhan baa la ydhaahdaa waxaana markaa siraad waddada ballaadhan loogu bixiyey liannahu yastaritu saabila maaragtay dadka maraaya ayuu haddii allaba kuu roon yahay dee qaadayaa liqayaa waxaana jira laba siraad baa jira siraad waa siraad macnawi ah oo dee waddo la taaban kara ma aha ama inoo muuqan karta eh siraad macnawiya weeye siraadkaa macnawiga ahina waa diintan islaamka ee nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay ku soo dejiyey inaynu raacnana layna faray wa anna haada siraatii mustaqiiman faatabicuuh waa jidkan aynu ragcad kasta ilaahay weydiisanna inuu ina mariyo ihdina asiraata almustaqiim marka la soo duuduubana jidka mustaqiimka ahi waa diinta nebi maxamed lagu soo dejiyey ee ka kooban qur'aanka boqol iyo afar iyo tobanka ah iyo sunnadiisa sugan ee qiimaha badan waa tahay marka kan aakhira iman doona maalinka qiyaamo ilaahay naarta duldhigayaana waa siraad xisi ah weeye oo dadka u muuqanaya markaa siraadkan hore macnawiga ah oo diinta ah qofka ku toosnaada ee sharciga nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam aan ka baydhbaydhinay jidkaa mustaqiimka ah ee waxaynu leenahay u jeednaa siraadkaasi jahannamo la duldhigayo biriishkaana uu ku toosnaanaya waanu ka gudbayaa amaa marka la eego inta uu leegyahay jidkani jahannamo dulyaallaa axaadiifta ku soo arooray inuu aada iyo aada u dhuuban yahay oo biriijyadan ama waddooyinkan waaweyn aanu la mid ahayn oo waxaa saxiixa muslimka ku soo arooray abu saciid alkhudri radia allaahu canhu inuu yidhi balaganii ana aljisra adaqu min alshacrati wa axaddu min alsayf waxay soo gaadhay inay xagga rasuulka ka soo gaadhay sala allahu calayhi wasalam baa lagu xambaaraya biriishkaasi inuu ka maaragtay afbadan ka dhuuban yahay xabadda tinta ah kana afbadan yahay seefta welibaa cilmigaasi lamu gaar noqon abu saciid alkhudri radia allaahu canhu bal cabdilaahi bin mascuudna waxaa ka soo arooray macnahaasoo kale isagoo weliba maaragtay marfuuca bisanadin saxiix wakadalika salmaan alfarisina macnahaas uu ka soo arooray mowquufan calayh isagoo waxa weeye ku dul taagan marka calaa kulli xaal waa siraad aada iyo aada u dhuuban aadna u af badan hadduu qofku is yidhaahdo oo meesha sidaa u dhuuban sidee dadku u mari karayaana waxaa la odhanayaa ilaahay baa og sida loo mari karayo arrimaha aakhirana loogama qiyaas qaadan karo kuwa adduunyo caqliga iyo fikirkan gaabanna laguma maaragta geli karo xaadiista saxiixa waxaa kaloo kaku soo aroortay inuu yahay biriishkaasi daxdun masalla waa meel lagu siibanayo oo lagu simbiririxanayo qaala yamuru nnaasu calayhi calaa qadri acmaalihim dadkii baa maraya waxaan marayaa ma dadkoo dhan baa mise waxa weeye waa mushrikiintii mooyaane dadkii kale masaladu waa khilaafiya waxaad mooddaa raajixu inuu yahay wallaahu aclam cidda maraysaa waxa weeye waa gaalada mooye dadkii kale ayaa maraya gaalada iyaga siraadkaba intaan la isla soo gaadhin baa naarta lagu daadinaya lagu guraya siraadka markaa waxa maraya ummaddii kale waaya marka jidkaa siraad ee jahannamo dul yaalla lagu soo hagaajiyana qaybahan ay noqonayaan fa minhum dadkii waxaa ka mida man yamuru kuwa u maraayo ka lamxil basari sidii ilbidhiqdeed wa minhum waxaa ka mida man yamuru kuwa u maraya kalbarqi sidii hilaac wa'yidhi ishaada oo aad sidaa tiraada haddana kala qaado iyo hilaacana dee isha ilbidhiqdeeda ayaa maaragtay deg deg badan wa minhum waxaa ka mida man yamuru kuwa u maraayo kariixi sida dabaysha oo kale wa minhum waxaa ka mida man yamuru kuwa u maraayo kalfarasi iljawaadi sida faraska dheereeya oo farasku marka uu jaraysan yahe uu tababaran yahay ee sidaa loo sii daayo wax maaragtay sahlan ama fudud ma ahan wa minhum waxaa ka mida man yamuru kuwa u maraayo ka rikaabil ibili sida geela la fuulo ee isagana orodka iyo markaa eriista la baro faraska iyagu isaguna uu ka darajo hooseeyo aada buddee uga gaabinaya wa minhum waxaa ka mida dadkii man yacdu kuwa ordaayo cadwan orod wa minhum waxaa ka mida man yamshi kuwa soconaya mashyan socod wa minhum waxaa ka mida man yasxafu kuwa siqaaya zaxfan siqid kuwa siqaaya oo zaxfiga waxaa la yidhaahdaa in badhida lagu siqoo lagu gurguurto ayaa markaa la yidhaahdaa waayahay mana aha arrintaasi mid ku xidhan ikhtiyaarka dadka iyo qof waliba siduu doono haddii qof waliba siduu doono loo dayn lahaa jidka siraad dee qof waliba wuxuu jeclaan lahaa inuu maaragtay deg deg ku maro waa maalin dhibaatooyin badan ay jiraan oo xisaabtii iyo miisaankii iyo qisaastii iyo waxa weeye taagnaantii dheerayda maalinka qiyaame iyo hadalkii ilaahay jalla wacalaa lala hadlaayey iyo cadceeddii iyo dhididkii iyo umuur fara badan la soo maray marka haddii ikhtiyaarka dadka maristaasi ay ahaan lahayd qof waliba inuu degdeg jidkan u dhaafuu jeclaan lahaa laakiin waxaan dadka kala horraysiinaya lagu kala hadhayaa waa acmaasha iyo khayrka weeye qaala wuxuu ihi mu'alifku raximahullah wa minhum waxaa ka mida man yukhtafu kuwa waxa weeyaan la dhufanaayo khadfan dhufasho wayulqaa lagu tuuraayo fii jahannama naarta jahannamo lagu tuuraayo fa ina aljisra maxaa yeelay biriishka calayhi korkiisa waxaa ku sugan oo ku yaalla hareerihiisa kalaaliibu kalbado takhtafu nnaasa biacmaalihim takhtafu annaasa dadka ku dhufanaysa oo ku dafaysa biacmaalihim bisababi acmaalihim marka sida axaadiista saxiixa rasuulkeennu ku sifeeyey sala allahu calayhi wasalama sidaasay bahalo kalaaliib la yidhaahdaa ugu teedsan yihiin kalaaliibtaana wuxuu rasuulku ku sifaynayey inay la mid tahay mithlu shawki sacdaan yacnii waa mid af sidaa u soo jeedjeeda leh oo sida dhirtan ilka yarta la ydhaha qodxaheedu saasoo kale ay u soo laaban yihin ee wixii ay sidaa u gasho in dib looga saaro iyo inay waxa weeye dee ku godo mooyaane aan si kale looga saari karin sidaasoo kale ayuu maaragtay ku sifaynayey waayahay kalaaliibtaasaa markaa dadka qaarna intay sidaa u qabatay naartii oo halkan hoose dee ku taallo ku tuurayaan dadka qaarna way sii jeexjeexayaan oo waxa weeyaan markaa naarta ku tuuri maayaane laakiin way sii jeexjeexayaan saasoo kale faman mara qofka mara cala siraadi jidka siraad qofka maraa dakhala aljannata jannada ayuu gelaya yacnii mara cala siraadi ka gudba jidka siraadee dee wada dhaafa dakhala aljannata kaasi jannada ayuu geli doonaa waayo mar haddii jidka siraad la dhaafay meel dambe oo khatari ma jirto dadkan kolkaa jidka siraad la marinayaa wuxuu u qaybsamayaa saddex qaybood qaybta koowaad waxay jidka siraad dhaafayaan iyagoo aan waxba maaragtay dee naartana ku dhicin ee kalaaliibtaasina aanay taaban sida dadka il bidhiqdeed ku maraya il bidhiqdeed in laeg ama hilaac in laeg ama maaragtay shay aada u dheereeyo oo kale qaybta labaad way dhaafayaan laakiin iyagoo kalaaliibtaasi sii jarjaray oo sii jeexjeexay ayay dhaafayaan qaybta saddexaadna waa makduusun fi nnaar naarta jahannama ayaa lagu ridayaa wakada siraatu yumaddu fowqa jahannamin famusallamu naajin waakharu muhmalu qaybahaasay dadku noqonayaan ilaahay waxaynu weydiisanaynaa inta ka badbaadaysa inuu inaga yeelo waa meelo waxa weeye adag weeye waa mawaaqiftaina sugaysa haddaba dadku inay qaybahan yeelanayaan iyo guud ahaanba jidka siraad iyo waxyaabaha ka dhacaya iyo umuurta ku saabsan rasuulkeenna sharaftali sala allahu calayhi wasalama xadiidta saxiixa ah ayuu inoogu sifeeyey ilaa aada moodaysaba inaad joogto ama aada aragtaba marka inaynu rumayno ayuunbaa waajib ah una camal fallo faidaa cabaruu marka ay ka gudbaan calayhi cala siraadi jidkaa marka ay ka gudbaan waqafuu waxay istaagayaan calaa qandaratin biriish bayna aljannati wannaari jannada iyo naarta u dhaxeeya fayuqtasu waa looga qisaasayaa libacdihim barhkoodba min bacdin barhka kale ayaa looga qisaasaya faidaa hudibuu marka waxa weeye la hufo ee wanuquu la saafigareeyo ee quluubtooda iyo naftooda laga markaa saafigareeye laga hufo ee cadhada dhex taalla iyo isnecbaanshaha iyo waxyaabaha noocaas oo dhan ayaa udina loo oggolaanayaa lahum iyaga fii dukhuuliljannati jannada gelisteeda markaasi ayaa loo oggolaanayaa qandaradanina waa biriish kale oo biriishkaa weyn marka la dhaafo isagana maaragtay lasii marayo haddaba ma biriishkii weynaa uun darafkiisa mise waxa weeye waa biriish kale isaguna wallaahu aclam ilaahay baa og wax sii kala caddaynaya ma hayno oo maaragtay inuu yahay biriijkii weynaa darafkiisiina iyo inuu yahay mid cusub almuhim waynu rumaynaynaa axaadiidta saxiixaynkaa ka warrantay oo rasuulku ku sheegay sala allahu calayhi wasalam qisaastanina markaa qisaastii dadka waxyaabahay isku sameeyeen iyo camaladooda iyo loo kala qaadayay maaha oo taasi dee waxay ka dhacday fii carasaati alqiyaama inta aan jidka siraadba la soo marin soo ma aragtaan tani waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen waa mid maaragta waa qisaas khaas ahoo waxay ku saabsan tahay dadku waxyaabihii niyada ay isugu hayeen in maaragtay loo laysu saafigareeyo laga saaro baqdaagii iyo isnecbaanshihii iyo waxyaabihii dhex marayay waayo waxaa dhici karta laba qof oo ahlu jannaha ka mid ah oo labaduba baasay dhibaatooyinkaa iyo xisaabtaa iyo waxaasoo dhan inay haddana maaragtay qalbiga wax isugu hayeenoo wax dhex yaalleen baa iska dhici karaysa marka waxyaabahaasoo dhan laga siibee laga saafigareeyaa jannada inay galaan loo fasaxaya waa ka ilaahay yidhi wanasacnaa ma fii suduurihim min gillin ikhwaanan calaa sururin mutaqaabiliin waaya qaala wuxuu uhi mu'alifku wa awalu man cidda ugu horaysa yastaftixu furitaan dalbaysa baabaljannati albaabka jannaduna muxamedun weeye sala allahu calayhi wasalam wa awalu man yadkhulu ljannata cidda ugu horaysa jannada gelaysa min alumami ummadaha xaggooduna ummatuhu waa ummadda nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxa uu halkana sheekhu ku sheegay marka jidka siraad iyo qandaradaaba la dhaafo ee waxa markaa imanaysa jannadii in la galo waxaa kolkaa dadka hor socda nebigeenna moxameda calayhi asalaatu wasalaam waxaanay taasi ka mid tahay sharafaha iyo ilaahay maaragtay qiimaha uu siiyey oo maalinkii qiyaame ama markii qiyaamaha la joogay dadku markay in badan taagnaadaan ee la kala xukumi waayo ee ambiyada soo maraan sida inoo soo socoto rasuulkaay ku dambaynayaan isagaa u shafaaco qaadaya xataa yuqdaa baynahum si loo kala xukumo oo loo kala saaro marka shafaacada rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa dadka lagu kala saaraya oo qof waliba halkii uu lahaa uu mutaystay lagu geynaya dadkii wanaagsanaa marka ay jidka siraad maraan ay soo dhaafaan ee ay jannadii yimaadaanna shafaacada rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa jannada loogu furayaa shafaacada rasuulka ayaa jannada loogu furayaa oo aa garanaynaayo xadiidkii ku yaalay saxiixii aanas warinaayey ha albaabka jannadaan imanayaa faastaftix waxaan dalbayaa in lay furo kolkaasaa khaasinku odhanaya waa iyo san odhanaya waa muxamed soo odhanayaa bika umirtu laa aftaxu liaxadin min qablik adiga ayaa lay faray inaanan cid kaa horaysa u furin markaa markuu rasuulkeennu sala allahu calayhi wasalam shafaaco qaado ayaa albaabkii jannada la furayaa halkaa maxaa laga qaadanaya albaabka jannadu inaanu marka hore sii furayn ma fahanteen laakiin albaabka naartu wuu sii furan yahay isagu qur-aanka kariimka ana ishaarada noocaasi waa laga deliishaday oo beyjka u dambeeya suuratu zumar bal akhriso ilaahay markuu naarta ka warramayo dadka la geynaya muxuu idhi wasiiqa aladiina kafaruu ilaa jahannama zumara xataa idaa jaa'uuha futixat abwaabuha wow male markii naarta laga warramaayey waaw lama sheegin soo ma aragtaan futixat abwaabuha mar alle markay yimaadaan albaabadeedii waa furan yihiin oo dabeeto waa lagu daadinayaa un soo wad jannada u kaalay wasiiqa aladiina itaqow rabbahum ila aljannati zumaran xataa idaa jaa'uuha wa futixat abwaabuha wow baa laga horraysiiye soo maha waxay wowdaasi tusinaysaa in waxa weeyaan furista jannada wax ka horeeya uu jiro marka jannadii ay yimaadaan ahlujannuhu jannadii oo furan intay la kulmaan markaba iska geli maayaan furista jannada waxbaa ka horeynaya waxaa ka horraynayana muxuu noqonayaa waa shafaacadan rasuulka sala allahu calayhi wasalam ma fahanteed taas weeye xufaaddu had iyo jeer halkaa way ku qaldamaan laakiin masaladaa markay saa u fahmaan waxaa dhici karta inaad dib u iloobin qaala wa awalu man cidda ugu horraysa yastaftixu dalbaysa jannada in loo furo baabaljannata albaabka jannadu muxammedun weeye sala allahu calayhi wasalam wa awalu man cidda u horraysa yadkhululjannata jannada gelaysa min alumami ummadaha xaggoodana ummatuhu ummadda nebi muxamed weeye sala allahu calayhi wasalam marka jannadii marka la furo cidda ugu horraysa gelaysa waa rasuulka calayhi asalaatu wasalaam oo rasuulkaa gelaya markuu galo waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen waxaa ka dabagelaya ambiyadii iyo rusushii kale ilaahay soo diray rusushii iyo ambiyadii kale ayaa iyaguna ka dabagelayay marka ambiyadii iyo rusushu ay ku wada xaroodaan waxaa ka dabagelaya dadkii muslimiinta ahaa ee ummadda nebi muxamed ee ilaahay jannada ugu talagalay baa ka dabagelaya ummadihii kalena kolkaa way ka dambaynayaan oo iyaguna way ka dabagelayaan sidaasaa lagu gelaya waxaana u daliila xadiidka bukhaari iyo muslimba ay wariyeen min xadiidi abi hurayra naxnu alaakhiruuna alawaluuna yowma alqiyaama wa naxnu awalu man yadkhulu ljanna waxaanu nahay kuwii dembeeyey xagga markaa zabanka kuwii dembeeyey baynu nahay ummadda nebi maxamed haddaynu nahy sala allahu calayhi wasalam oo dee wakti iyagaa ilaahay jala wacalaa ummadaha ugu dambaysiiyey alawaluuna yowma alqiyaama maalinka qiyaamo laakiin kuwa u horeeya ayaynu nahay oo maalinka qiyaamo innagaa horayna taasina waa karaamada ummaddan ilaahay siiyey marka halkaa waxaa laga deliishanayaa bay ahlucilmigu yidhaahdeen mawaaqiftan qiyaamaha oo dhan arrimahan maaragta maalinka qiyaamo jiro oo dhan ummadda nebi maxamed baa ku horeynaysa sala allahu calayhi wasalam wanaxnu awalu man yadkhulu ljanna cidda u horraysa jannada gelaysa ayaanaynu nahay sidaasaa markaa rasuulku tilmaamay qaala wuxuu ihi walahu ay walirasuuli rasuulkeenna waxaa u sugnaaday sala allahu calayhi wasalama fi lqiyaamati maalinka qiyaame dhexdiisa halaathu shafaacaatin saddex shafaaco ayaa u sugnaaday marka shafaacaadkana waxyaabaha qiyaamaha dhacaya ayay ka mid yihiin uu maaragtay sheekhu halkanuu ku soo arooriyey ama shafaacatlulaa shafaacada hore miyaa fa yashfacu wuxuu ergeynayaa fii ahlilmowqifi dadka mowqifka taagan mowqifku waa halka la taagan yahay maalinka qiyaame haddii allaba kuu roon yahay ilaahay dadka joojinayo ee lagu soo xashrinayo fayashfacu wuxuu u ergeynayaa fii ahlilmowqifi dadka ahlulmowqifka ah oo dadkoo dhana wuxuu ugu ergeynayaa waxa weeyaan xataa yuqdaa baynahum xataa yuqdaa baynahum si loo kala saaro oo loo kala xukumo ayuu ugu ergeynayaa marka xataadu halkan waa tacliiliya sabab bay faa'iideynaysaa muxuu ugu ergeynayaa xataa yuqdaa baynahum ay liyuqdaa baynahum si loo kala xukumo loo kala saaro xataana way ku soo aroortaa nusuusta iyadoo tacliili ah bal waxaad akhridaa hadalka rabbi yidhi hum aladiina yaquuluuna laa tunfiquu calaa man cinda rasuulillaahi xataa yanfaduu waa hadalkii munaafiqiinta rabbi ka xikaayooday jalla wacala ha maxay odhanayaan kuwaa rasuulka la jooga waxba ha siinina xataa yanfaduu si ay u kala yaacaan weeye marka xataa halkan waa tacliiliya weeye tanna waa sidii oo kale xataa yuqdaa baynahum si loo kala saaro bacda an yataraajaca alambiyaau ambiyadu intay isku celceliyeen dabadeed bacda an yataraajaca alambiyaa ambiyadu intay isku celceliyeen dabadeed oo macnihii mid la arkoo ka midi ka kale uu ku celiye yarudduhaa kullu waaxidin minhum ila alaakhar mid kasta oo ka midi ka kale u maaragtay isu dhaafiyey ka bedelo aadamu aadan baa isku celcelinaya iyo wa nuuxu nuux iyo wa ibraahiimu ibraahim iyo wa muusa muuse iyo wa ciise bnu maryama cani shafaacati shafaacada intay isku celceliyeen dabadeed xataa tantahiya ilayhi ilaa rasuulka ay soo gaadha sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamaya xadiidkii aadka u dheeraa bukhaariga iyo muslimka ku yaalee rasuulku uu arrimaha ku sifaynayey haa marka dadku in badan taagnaadaan inay odhan doonaan cid ilaahay inooga ergeysa aan doonan aadan bay u tegayaan calayhi asalaam waasay la hadlayaan way isdhaafinayaan nuux u taga nuux bay u imanayaan isagana way la hadlayaan waxbay ku odhanayaan nebi ibraahim u taga ibraahim bay u imanaya wuu isdhaafinaya muuse u taga muuse u imanaya wuu isdhaafinaya ciise u taga nebi ciise mooyaane inta kale cudurdaar bay sheeganayaan isagu wax cudurdaara sheegan maayo nebi ciise calayhi salaam ayashe wuu isdhaafinaya nebi maxamed u tagu odhanaya addoonkaa ilaahay dembigiisii horiyo kiisii dambeba u dhaafay markaasay rasuulka u imanayaan dadku sala allahu calayhi wasalam shafaacada ayay weydiisanayaan oo kolkaasuu shafaaco qaadaya sida uu yeelayana waa inagii kitaabu tawxiidka ku soo maray markaa shafaacada waxaa la yidhaahdaa ashafaacat alcudmaa baa la yidhaahdaa waana maqaabulmaxmuudka qur-aanka ku aragteen siday saxaabaduba ugu fasireen muxuu ilaahay qur-aanka ku yidhi casaa an yabcahaka rabbuka maqaaman maxmuuda maqaamulmaxmuudkaasi waa shafaacat alcudmaa shafaacadaasi weeye markaa taasi rasuulkay gaar u tahay cid kale oo la wadaagaysa ma lahan wa ama ashafaacatu haaniyatu shafaacada labaad miya ee rasuulka gaarka u ahi fayashfacu wuxuu ugu ergeynayaa fii ahli ljannati ahluljannaha wuxuu ugu ergeynayaa an yadkhuluu ljannata jannada inay galaan oo albaabka jannada loo furo albaabka jannada in loo furo waa taa aynu hadda soo maraynay wa awalu man yastaftixu baaba aljannati muxamed aynu soo sharaxaynay qaala wuxuu uhi wahaataani labadan ashafaacataani shafaaco khaasataani waxay gaar u yihiin lahu ay linabiy nebiga sala allahu calayhi wasalam ayay gaar u yihiin rasuulkay gaar u yihiin sala allahu calayhi wasalam waay shafaaco saddexaad baa jirto rasuulka gaar u ah famaa hiya yaa ikhwaan ah fadal sheekh shafaacatuhu licamihi abi aalib radia calayhi asalaatu wasalaam waa ergada waa adeerka abi aalib uu ergeynayo adeerka abi aalib oo cali iyo dhalayna gaalnimu ku baxay oo inagii kitaabu tawxiidka kusoo marray xadiiskii saxiixa ku yaalay wa abaa an yaquula laa ilaaha ila allah gaalnimu ku baxay ha yeeshee rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuu ergeynayaa wuxuu ugu ergeynayaa in naarta laga khafiifiyo naarta in hee laga khafiifiyo marka axaadiista waata ku soo aroortay halkaa cagaha hoosa naarta loo saaraya kolkaasee maskaxdu karaysa xadiis kale waxay sheegaysa kaba naaraa loo xidhaya umana arkaayo cid ka cadaab kulul ama ka cadaab daran inay jirto marka sidaasuu ku noqonaya ahwalu ahli ahli nnaari cadaaban cidda ahlu naarka ugu cadaabta fudud waa abuu aalib isna dhib weyn baa waxa weeye sida soo aroortay uu ku jiraa haddii la idhaahdo haddii gaalnimo uu ku baxay sidee rasuulku ugu shafaaco qaadaya isawka ilaahay gaalada markuu ka warramayay yidhi famaa tanfacuhum shafaacatu shaaficiin iyo aayaadka kale badan ee shafaacada lagu nafiyayo famaa lanaa maxay odhanayaan aakhira famaa lanaa min shaaficin walaa sadiiqin xamiim min qabli an yaatiya yowmu laa baycun fiihi walaa khullatun walaa shafaaca waandirhum yowma alaasifati id ilquluubu lada lxanaajiri kaadimiina maa lidaalimiina min xamiimin walaa shafiicin yutaac calaa kulli nusuustaa shafaacada lagu nafiyey waa shafaacadii mushrikiinta iyo gaaladaa lagu nafiyaya oo inaanay anfacahayn oo wax shafaaco la ydhaha aanay helahayn baa ilaahay sheegayaa maalinka aakhira abuu aalibna gaalimiyo shirki buu ku baxay sidee markaa laysu waafajinayaa shafaacadiisan iyo aayaadka ah jawaabtu waxay tahay laba mid baa lagaga jawaabayaa si kooban in la idhaahdo cumuumkaa waxaa laga khasisay abuu aalib oo keli ah soo ma aragti abuu aalib oo keliya laga khasisay abuu aalibna shafaacadani kumay anficin in naarta laga soo saaree waxay ku anfacduun in hee naartii laga khafiifiyo bas jawaab labaad waxay tahay in la idhaahdo marka horeba shafaacadan ilaahay aayaadkan uu ku nafiyayaa waa shafaaco naarta lagaga soo saarayo ayaan loo shafaaco qaadahayn laakiin mid lagaga khafiifinayo waa loo shafaaco qaadi karaa abu aalibba mid lagaga khafiifinaya loo shafaaco qaada isaga mooyaane cid kalena waxa weeye shafaacada noocaasi umay sugnaanin waxaanu ku helay bay ahlulcilmigu yidhaahdaan intaa difaacu rasuulka difaacayay sala allahu calayhi wasalam ee uu ilaalin jiray ee dartii loo dhibay yah ayuu ku helay qaala wuxuu uhi wa ama shafaacatu haalisatu shafaacada saddexaad miyaa fayashfacu wuxuu u ergeynayaa ay huwa rasuulku fii man cid istaxaqa naara naarta mutaysatay ayuu u ergeynayaa shafaacada dadka naarta mutaysatayna laba qaybood bay noqonayaan kuwo galay iyo kuwa aan gelin markaa shafaacadani waa shafaacada la ydhaahdo shafaacatu ahli lkabaa'ir dadka ahlulkabaa'irka ah ee dunuub waaweyn oy naarta ku mutaysteen la yimi ayaa shafaacada caynkana loo ergeynaya qof kastana ergadaa heli maayo waa ciddii ilaahay jalla wacalaa u xadeeye ergeeyayaasha ee uu doono weeye xadiiskii saxiixa ahaana rasuulku wuxuu lahaa sala allahu calayhi wasalama shafaacatii liahli lkabaa'iri min ummati shafaacadaydu waxay u sugantoo helaya dadka ahlulkabaa'irka ah ee ummaddayda ka mid a marka shafaacadu way noocyo badan tahay ee shafaacada dadka ahlulkabaa'irkaa loo ergeynayo axaadiidta keligeed ku soo aroortay baaba mutawaatira soo ma aragtaan keligeed shafaacatu ahli lkabaa'ir axaadiidta ku soo aroortay waa mutawaatir bay ahlulcilmigu yidhaahdeen oo beydkii aynu akhriyaynina waata ku jirta mima tawaatara xadiidu man kadab waman banaa lilaahi beytan waxtasiba ru'yatun shafaacatun walxawdu wamasu khufayni waadibu wa ru'yatun shafaacatun walxawdu shafaacadaasi la sheegayo weeye waxaana markaa dhici jirtay waa shafaacada ay diideen khawaarijta nimanka laydhaa iyo muctasiladu shafaacada ay diidan yihiin weeye sababtay u diideenna waxa weeye waxay qabaan sida baab aynu ugu tegi doono muctasile iyo waxa weeye khawaarijiba qofka saaxibulkabiire ah ee dembi weyn sameeyey inuu diinta ka baxay bay aaminsan yihin oo khawaarijtuna waxay leeyihin gaalnimaduu galay muctasiladuna meel dhexuu taagan yahay haddii adduunyada inta uu joogo aanu toobadkeenin wuu ka baxay bay leeya islaamnimadii aakhiro markuu tagana naartuu gelaya waanu ku waarayaa famaa tanfachum shafaacatu shaafici marka nusuustaa gaalada ku saabsan bay duldhigayaan soo ma aragtid ilaan islaamnimadaba way ka saarayaan sidaa awgeed bay yidhaahdeen loo shafaaco qaadi maayo shafaacadana ay u inkireen taasi markii ay dhacday ahlulcilmiga ahlusunnaahi waxay aada iyo aada ugu dadaaleen axaadiidta rasuulka ka sugan ee sheegaysa shafaacada iyo masaa'ilka kale ay diidan yihiinba inay maaragta wariyaan oy kutubtooda ku qoraan oo ay muujiyaan oo ay waxa weeye ururiyaan oo ay dadka u sheegaan yah si ummaddu u ogaato xaqii iyo waxyigii nebi maxamed inuu kaayey sala allahu calayhi wasalam cidda khilaafsanina inay baatil ku taagan tahay si waxa weeyaan markaa loo ogaado nimanka khawaarijta la ydhaahdaana waxa weeye waxyaaba nusuusta waciidkiiyaba had iyo jeer deliishadaano naartay gelayaan laga soo saari maayo arrimaha noocaas caadista rasuulkana may fahmin waa tahay qaala wa ama ashafaacatu haaliatu fayashfacu fi man istaxaqa naara wa haadihi shafaacatu shafaacadani lahu ay linabiyi nabigay u sugan tahay sala allahu calayhi wasalam walisaa'iri nabiyiina iyo nebiyada kale iyo wasidiiqiina sidiiqiinta iyo wakayrihim kayrkood oo cidda maaragtay shafaaco qaadaysaa shafaacadani rasuulka gaarkuma aha shaaficiinta ama kuwa shafaaco qaadayaana way badan yihiin maalinka qiyaame waxaa shafaaco qaadaya malaa'igta waxaa shafaaco qaadaya ambiyada iyo rususha waxaa kaloo shafaaco qaadaya dadka mu'miniinta ah waxaa kaloo shafaaco qaadaya xataa carruurta yaryare saqiirka ahi way shafaaco qaadayaan fayashfacu wuxuu ugu ergeynayaa fii man cid istaxaqa mutaysatay annaara naartu anlaa yadkhulahaa inaanay gelin ayuu ugu ergeynayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam waaye wayashfacu wuxuu uga ergeynayaa fii man dakhalahaa cidda gashayna an yukhraja minhaa in laga soo saaro an yukhraja minha haddii an yakhruja la akhriyana an yakhruja minha inuu ka soo baxay noqonaysa marka dadkii baa laba noqonaya qaar waxaa loogu ergeynayaa naartaa ay mutaysteen in laga baajiyo aanay gelin waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen waxaa loo deliishan karaa xadiidkii sheegayay wa nabiyukum qaa'imun cala asiraati yaquulu rabbi sallim sallim maalinkaa jidka siraad la maraya rasuulkuna wuxuu taagan yahay jidkaasi siraad buu dul taagan yahay sala allahu calayhi wasalam ilaahay buu baryayaa wuxuu leeyahay rabbi sallim sallim soo ma aragtid waa duca ummadiisa uu ugu ducaynayo marka waxaa dhici karaysa dadka qaar ilaahay inuu taa kaga badbaadiyey iyagoo naarta mutaystay kadaalika xadiidkii sheegaayey salaada janaasada marka lagu tukanaayo dee waa tan loo ducaynayo ee loo shafaaco qaadaya maa min rajulin muslimin yamuutu fayaquumu calaa janaasatihi arbacuuna rajulan laa yushrikuuna billahi shay-an ilaa shafacahum allahu fiih qofka muslimka ah ee dhinta ee afartan muwaxidiin oo aan shirki samaynayni ay ku tukadaan ee u ergeeyaan oy u duceeyaan waa laga erga aqbalaya abaa xadiidkaasina tilmaamaya marka calaa kulli xaal kuwaasaa loo deliishanaya wayashfacu fii man dakhalaha an yukhraja minha cidda gashayna waxaa markaa loogu ergeynayaa in laga soo saaro marka iyadana axaadiid badan baa ku soo aroortay axaadiid fara badan ayaa ku soo aroortay dad in markaa naarta galay naarta laga soo saari doono waxaanad akhridaa meel kaleba ha tegine bukhaariga iyo muslimka hadda ka akhri bukhaariga tagoo kitaabuliimaan soo qabo halkaasaad axaadiista ka heli doontaa in badan muslimka tagoo kitaabuliimaan soo qabo axaadiista in badan halkaasaad ka helaysa wayukhriju llaahu ilaahay wuxuu ka soo saarayaa min annaari naarta aqwaaman duulal buu kaga soo saarayaa bikayri shafaacatin shafaaca la'aan bal iskaba daaya bifadlihi fadligiisuu kaga soo saaraya iyo wa raxmatihi raxmadiisa wa yabqa waxaa ku hadhaaya fi ljannati jannada fadlun dheeraad canman dakhalahaa canman cid ka dheeraada dakhalahaa gashay oo min ahlidunya ahludunyaha ka mid a fa yunshiu llaahu ilaahay wuxuu u curinayaa u abuurayaa lahaa liljannati jannada aqwaaman duulal buu u maaragtay u curinayaa fa yudkhiluhum ljannata jannada ayuu maaragtay gelinayaa shafaacaadka halkan waxaa laynoogu sheegay saddex qaybood si kale haddii loo dhigana waa afar qaybood oo tahlulkabaa'irka laba laga dhigo shafaacadii abuaalibna waynu sheegnayoo waa shan waxaa jira shafaaco dadka qaar loogu ergeynayo darajaadka jannada ay ka gelayaan in maaragtay kor loogu qaado kuway mutaysteen qaar ka sarreeya la siiyo allaahuma akfir liabi salama warfac darajatahu iyobaa loo deliishaday waxaa kaloo jira shafaaco kale oo ku saabsan dadka qaar in loogu ergeeyo jannada inay ku galaan xisaab la-aan iyo cadaab la-aan xadiidkii markaa aynu ku soo marray kitaabu tawxiidka bilowgiisa ee sheegaya toddobaatanka kun ee jannada xisaab la-aan iyo cadaab la-aan ku gelaaya ayaa loo deliishaday waaya marka dadka marka shaaficiintu ay dhammaadaan ayaa ilaahay jalla wacalaa dadka qaar uu ka soo saaraya naarta raxmaddiisa ayuu kaga soo saaraya shafaaca la-aan biduuni shafaaca ayuu kaga soo saaraya sidaasaa kolkaa jannada lagu geynaya jannadii kolkaa dadkii adduunyada ka dhintay ee ahlu jannaha ahaa marka la wadageliyo ee xataa kuwii naarta ku horreeyey muwaxidiinta ahaa ee ahluliimaanka ahaa laga soo saaree jannada la geliyo jannadii buuxsami mayso jannada hee ma buuxsamayso waxbaa hadhaya sidee markaa ilaahay u buuxinayaa intaa hadhaysa rabbi jalla wacalaa dad cusub oo uu ku buuxiyu u abuurayaa dad cusub intuu abuuro ayuu dabadeetana ku buuxinaya naarta laakiin waxaynu soo maray waxa weeye sida ay u buuxsamayso oo inagii axaadiidka saxiixaa ku soo maray in ilaahay jalla wacalaa qadamkiisa uu dul saarayo oo ay qadqad odhanayso isu soo ururayso sidaana ay ku buuxsanayso qaala almu'alifu wa asnaafu maa shay qaybihi iyo anwaacdiisu kaasoo tadamanatu ay koobsatay addaaru laakhiratu daarta aakhire oo min alxisaabi xisaab ahaadee wathawaabi abaalmarin ahaaday waalciqaabi ciqaab ahaaday waaljannati janno ahaaday wannaari naar ahaaday iyo wa tafaasiilu daalika kaa la soo sheegay tafaasiishiisu madkuuratun midoo lagu sheegay weeye filkutubi kutubta almunasalati laga soo dejiyey min asamaa'i samada iyo wal aathaari aathaarta min alcilmi cilmiga ahaatay ee alma'huuri laga soo raray can alambiyaai ambiyada wuxuu mu'alifku tilmaamayaa arrimaha aakhire ku saabsani aada bay u badan yihiin cilmiga aakhirina waa cilmi ka mida ikhwaani culumta naafica ah oo ibnulqayim raximahullah markuu tirinayey cilmiga naafica saddex qaybood buu ku sheegay waalcilmu anwaacun halaaثun maa laha min raabicin walxaqu duu tibyaani cilm biawsaafi ilaahi wa ficlihi wakadalika alasmaau liraxmani wakadalika amruhu wa amruhu wa nahyu aladii huwa diinuhu wa jazaؤuhu yowma almacaadi haani calaa kulli xaal wuxuu markaa tilmaamay cilmiga ilaahay ku saabsan asmaadiisa iyo awsaaftiisa iyo afcaashiisa sharafta leh qaybta labaadna waa cilmiga awaamirta iyo nawaahida ku saabsan ee axkaamta ah qaybta saddexaadna wuxuu ka dhigay cilmiga ku saabsan maalinka laysa soo celinaya qiyaama iyo abaalmarinta iyo umuurta ku saabsan tiibuu markaa sheekhu inoo shaarayaa wuxuu leeyahay tafaasiil badan baa jiro addaarul aakhiratu ay koobsatay oo xisaab ah waynu soo maray thawaab ah thawaabku waa abaalmarinta xasanaadka laysku abaalmarinayo ciqaab ah ciqaabtuna waa sayi-aadka abaalmarinta laysku abaalmarinayo janno ah naar ah jannaduna waa daarta karaamada ilaahay dadka wanaagsan u diyaariye naartuna waa halka ilaahay kaga aargoosanaya dadkii maaragtay dariiqa sanka leexday janno iyo naar ahlu sunnuhuna waxa ay rumaysan yihiin jannada iyo naartuba inay hadda jiraan maalinka qiyaamo markii gaadhun lama abuurayo waa makhluuqataani alaan hadda way abuuran yihiin taana adilo badan baa u daliila oo rasuulka labadaba in la tusay buu inoo sheegay ma fahamte oo waxa weeye naartu wakhtiya ay neefsato inuu ilaahay u yeelay markay cabatay dabadeed buu inoo sheegay oo naarti iyo jannadu inay doodeen buu inoo sheegay oo ilaahay wuxuu inoo sheegay in jannada dad loo diyaariye naartana dad loo diyaariye ha marka calaa kulli xaal labaduba way samaysan yihiin ayeeshee jannadii dee waa la siyaadinayaayo waxa weeye ka zuuli maysa in wax lagu daro in la siyaadiyo ilaahay wuxuu doono kolba uu kusii daraano diidi maysa inay hore u jirtay sacankaa maaha magaalooyinka waaweyn ee laga yaabo inay kumanaan sano jireen ayaa haddana mar walba wax lagu sii daraa kolba guri cusub laga dhisaa kolba meel cusub lagu sii daraa soo maha waaya wa tafaasiilu daalika arrinkaa la soo sheegay tafaasiishiisu madkuuratun midoo lagu sheegay weeye filkutubi kutubta almunasalati min asamaa'i samada laga soo dejiyey oo ugu dambeeyey qur-aankani bal qur-aanka akhriya qur-aanka qofka akhrista ee macnihiisana fahmaya toos buu arrintaa u arkay way iska adagtahay inaad hesho beyj qur-aanka ka mid oo aakhiro ka maranba inaad hesho way iska adagtahay aakhira ilaahay kaga warramaya waxay la kulmaaya abaalmarinta jannadiyo naarta waxa lagu kala mudanayo wal aathaari waa yahay aathaartana waa mid lagu sheegay ay wa madkuuratun fi laathaari aathaartii wuxuu uga jeedaa axaadiiftii iyo waxyaabaha la soo raray aaaartaasoo min alcilmi cilmiga ka mid oo alma'huuri laga soo raray can ilambiyaai ambiyada laga soo raray uu ugu dambeeye nabigeena muxamedi sala allahu calayhi wasalam laakiin dee aahaartaas waxay u baahan tahay in sanadkeeda la yska hubsado waaya oo arrimahani arrimo qeyb oo maqan mar hadday yihiin wixii saxiixa ayuunbaa maaragta la qaadanaya marka la eego axaadiidta rasuulkeennu arrimaha ku faahfaahiye aakhirana maaragta waa axaadiid had iyo jeer dhaadheer oo aada u faahfaahsan oo cajiibah waxaana aada u muhiim ah ee qofka muslimka ahi gaar ahaana aalibulcilmigu xadiidtaasi inuu akhristo oo iyadoo saxiix oo saafi ah uu isha wada mariyuu dhegaysto ayaa ikhwaani lagama maarmaan ah si wax badan iyo tafaasiil badan oo aakhirada ka horaysa ku saabsan uu ogaado wa filcilmi cilmigii waxaa ku sugan cilmigii almawruufi laga dhaxlay can muxamedi nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam min daalika kaa la soo sheegay xaggiisa waxa kaga sugan kaa la soo sheegayna waa aakhira iyo xisaabta iyo thawaabka iyo ciqaabka iyo jannada iyo naarta iyo umuurta tafaasiisheeda maa shay baa ku sugan shaygaasoo yashfi bogsiinaya qofkii maaragta raadsado wa yakfi ku filan haa wax bogsiinaya oo wax ku filan yacnii axaadiidta ku soo aroortay ee arrintaasee rasuulku ku sheegay iyo qur-aanka uu la yimiba waa mid maaragtay dadka ku filan saasoo kale bogsiinaysa faman ibtaqaahu qofka dalbaa wajadahu wuu helaya qofkii haddaba is idhaahda akhriso oo dabagal oo baro wuu helayaa in meelaheeda ay ku taallo dee ha ka raadsado ha ka doonto inuu maaragtay qofku doonto ayaana muhiim ah waayo qalbigaa lagu jilciyaa diyaargarowga aakhiraa lagu badsadaa qofka waxa weeye wax badan bay u faa'iideynaysaa qofku aada iyo aad ayuu ugu dhismayaa xaqiiqada dhabtaa baanay qofka u sheegaysa ee biyo kama dhibcaanka ah marka halkaasuu walyowmi alaakhir ruknigii sharaxu sharaxayay sheekhu iyo waxyaabuhu soo aroorinaya halkaasaa uu ku joojiyey kolley kitaabku waa kitaab iska mukhtasaro waxoogay muhiimuu ka soo arooriyey halkaasay kasii socon doontaa subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online